إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fidnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar ka fuliyey gobollada baay iyo banaadir waxaa galbeedka magaalada beledweyne ka dhacay qarax lala egtay ciidamada dowladda federaalka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ciidanka xabashida itoobiya ku go'doomisay afar gobol oo ka mid ah soomaaliya afduub hor leh ayaa ka dhacay dalka itoobiya iyadoona muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii kordhi kiisas la xiriira afduubka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro isugu jira dhabagal iyo qaraxyo waxay ka fuliyeen gobolada bakool iyo baay dowladda sweden ayaa xoojisay tallaabooyin ay dalkeeda ugu soo musaafurinayso dadka soomaalida ah iyo kuwa kale ee dalkaasi ku nool dowladda maraykanka iyo ingiriiska ayaa mar kale soo saartay digniin la xiriirta suurtagalnimada afduub iyo weeraro ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliso gudaha dalka kenya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in iyagu yihiin dembiilayaal soo abaabula falal dembiyeedyada
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من kusoo dhowaada dhegeystayaal warkii oo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro ka fuliyey gobollada baay iyo banaadir milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed oo dhaqdhaqaaqyo ka waday afaafka hore ee magaalada beedhabo inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay kamiinkaasi shan askari oo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed halka ay ku dhaawacmeen toddoba askari askarta ku dhintay kamiinkaasi waxaa ka mid ahaa nin lagu magacaabi jiray xasan liiter wuxuuna ahaa taliyaha ciidamada koonfur galbeed ee xerada iidow dhigaal ee magaalada baydhabo askartan kamiinka ku dhacay ayaana ka mid ahaa askar ka soo baxay gudaha magaalada baydhabo gaar ahaan xerada iidow dhigaal oo ay xalay mujaahidiintu weerareen warar ayaana sheegaya in taliyaha la dilay uu sheegay inay dabagelayaan ciidamada mujaahidiinta ee xalay soo weeraray dhanka gobolka banaadir guutada madaafiicda ee shabaabulmujaahidiin ayaa waxay maanta madaafiic ku asqeeyeen xerada hiilweyne oo saldhig u ah ciidamada dowladda federaalka sida warar aan helayno ay sheegayaan madaafiicda lagu garaacay ayaana ku dhacay gudaha xerada xerada hiilweyne ayaana ku taala waddada xidhiirisa magaalada muqdisho iyo degmada balcad waxaa galbeedka magaalada beledweyne ka dhacay qarax lala egtay ciidamada dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey qarax lala egtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxan oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen galbeedka magaalada beledweyne ayaa lagu bartilmaameedsaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay halkaasi welina maanan helin khasaaraha ka dhashay qaraxaasi lala egtay ciidamada dowladda federaalka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ciidanka xabashada itoobiya ku go'doomisay afar gobol oo ka mid ah soomaaliya warkaasi zakariya ayaa faahfaahinaya isagoo waraysi siinayay warbaahinta gudaha axmed macalin fiqi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa waxa uu tilmaamay in ciidanka dowladda itoobiya ay ku sugan qaar ka mid ah gobolada dalka ay ku fashilmeen sugidda amniga deegaanada ay joogaan isagoona sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku guulaysatay in ciidamada itoobiya ay ku soo oodo xerooyin ciidan islamarkaana deegaanada ay ciidamada itoobiya kaga sugan yihiin gobolada hiiraan baay iyo bakool aysan jirin magaalo magaalo kale u gudbi kartaa wuxuuna arrintaasi tilmaamay inay sabab u tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo deegaanadaasi dul degan mar welibana ciidamada xabashida ee deegaanadaasi ku sugan ay yihiin kuwa sugaya weeraro uga yimaada dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
waxaa rabaa dadka soomaaliyeed markhaatina way u qabsanayaan dadka deegaanadaas ka soo jeeda gobolada gedo hiiraan baay iyo bakool afartaas gobol ayay joogtaa ciidamadooda oo acmist ka tirsan iyo kuwa kaloo bilateraal ku jooga magaalo magaalo u gudbi kartaa ma jirto dhulkaas shan iyo toban sano laga soo bilaabo laba kun labayo tobankii ilamaaya hadda waa laba iyo toban sannadood ayay magaalooyinkaas joogaan buur xakabo shan kilomitir bannaanka looma bix karo baydhabo caasimaddiiya waa la mid gobolka gado meelahay ka joogaan maxaa saasi ah oo hiiraana magaalo magaalo kale u gudbi karta ciidankaas ilaan shabaab inay la diriraan oo amni sugaan dad badan baa waxay leeyihiin nimankan amni bay noo sugayaan ama xaggay sugayaan nabad askari ku xiran baabuur ka fuuli kara maanta taas nabad maaha waxaana warkan ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi uu ku soo aadayaa iyadoo madax iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha uu ka dhisay dalka ay isgarab taageen go'aankii dowladda itoobiya ay ku diiday in ciidamo masaari ah lagu keeno soomaaliya waxaana dadka qaar ee u dhundoloola siyaasadda maamuladan shisheeyaha uu ka hergeliyey dalka ay rumaysan yihiin inay kor u sii qaadi doonto warkan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka khilaafka ka dhex taagan maamulka koonfur galbeed oo ka furtay dowladda federaalka islamarkaana ku xirtay dowladda xabashida etoobiya afduub hor leh ayaa ka dhacay dalka etoobiya iyadoona muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordheen kiisaska la xidhiira afduubka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar waxaa gudaha dalka etoobiya maalmihii lasoo dhaafay xargagoosad ka noqday afduubka loo geysanayo dadka shacabka ah kadibna la helayo meydkooda iyagoo loo dilay qaab fool xun saacadihii lasoo dhaafay ayaa lagu soo waramayaa in ilaa afar ruux laga qafaashay deegaanka kooriya oo dhaca dhanka koonfurta etoobiya afartan ruux sida ay warbaahintu sheegtay waxay ahaayeen dad beerley ah aan wax lug ah ku lahayn loolanada siyaasiyaed iyo midka dagaal ee ka socda gudaha waddankan dadkan la afduubtay ayaa saacado kadib la helay meydkooda weliba iyadoo ay ka muuqato jirdila xoogan halka xogaha qaarna ay sheegayaan in loo dilay qaab argagax leh maamulka deegaanka koori ayaa warbaahinta u sheegay in falkan ay ka dambayso kooxaha weysan oo deegaanka ka dhisan kuwaas oo sida la sheegay horay u geysteen dhacdooyin kuwan ka daran tan iyo markii abiy axmed uu ku fadhiistay kursiga ugu sarreeya ee waddankaas waxa uu dalkan galay xaaladda maanta muuqata ee dhan walba ka liidata waxayna hadda malaayiin ruux doorbidayaan nolosha dibadda maadaama uu waddanka noqday mid dhaqaale ahaan u burburay colaaduhun ay halakeeyeen kumanaan qof ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro isugu jira dabagal iyo qaraxyo waxay ka fuliyeen gobollada bakool iyo baay mar kale iyo zakariyo cumar weeraradan oo ahaa kuwo qorshaysan ayaa waxaa fuliyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar jidgal ah u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed oo ka soo ambabaxay magaalada baydhabo islamarkaana ku sii jeeday deegaanka goofogaduuda burey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay ayaa weerarkan dhabagalka ah waxay u dhigeen ciidamada maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ka soo baxay magaalada baydhabo kuna sii jeeday deegaanka goofogaduuda buurey waxaana weerarkan ciidanka maamulka koonfur galbeed looga dilay sargaal iyo askari lagu kala magacaabi jiray saciid maxamed nuur geeddi oo ahaa sargaal abaanduulo ah iyo buraale madkuus oo ahaa askari ka tirsan ciidanka maamulka koonfur galbeed halka sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee fuliyey weerarkan ay ku soo furteen laba qori akey afartan iyo toddoba ah iyo boosashkooda isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar qarax ah la eegteen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen xaafadda jiirgaroob ee magaalada baydhabo iyadoona dhawaqa qaraxaasi si weyn looga maqlay magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ee iidow dhigaal ee magaalada baydhabo fiicda iyo dhawaqa rasaasta ay labada dhinac isku wadaarsanayeen ayaa si weyn looga maqlayay gudaha magaalada baydhabo iyo deegaanada ka agdhow gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday saldhiga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid weerarkan oo muddo socday ayaa waxaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugnaa saldhigga degmada waa walow aanan helin tafaasiil rasmi ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkani ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka hor howlgalaha gobolada baay iyo bakool ayaa waxa ay sii xoojiyeen howlgallada lagu beegsanayo ciidamada shisheeyaha iyo kaaliyaashooda soomaalida ah waxaana howlgalladan ay qayb ka noqonayaan kuwa sida joogtada ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaga fulinayaan gobolada baay iyo bakool islamarkaana lagu beegsanayo ciidamada shisheeye ee ku sugan qaybo ka mid ah goboladaasi iyo kuwa soomaalida ee caratuurka u ah dowladda sweden ayaa xaqiijisay tallaabooyin ay dalkeeda ugu soo musaafurinayso dad soomaali ah iyo kuwo kale ee dalkaasi ku nool warkani waxaa inoo haya cabdalla mukhtaar dowladda sweden oo kaalmaha hore kaga jirta dowladaha sare u qaaday shuruucda ay ku xadidayso dadka soo galootiga ah iyadoo iminka bilowday inay dib u soo celiso dadka tegay waddankaasi waxa ay tilmaameen in waddamadooda ay noqdeen kuwo uu dhaqaalahooda hoos u dhacay ayna shaqo la-aan soo wajahday dadka u dhashay waddamadaasi sidaasi darteedna ay qaadayaan tallaabo weliba oo suuragal ah si loo yareeyo dadka soo galootiga ah ee ka imaanaya dalalka kale waxaa isbeddel weyn ku socda siyaasadda socdaalka ayuu yidhi johin fersel wasiirka socdaalka ee swidhen mar uu warbaahintu la hadleeyey culimada iyo aqoon-yahanada ayaa qaba in tani ay tahay fursad weyn oo ay heestaan dadka muslimiinta ah ee ku nool waddamadaasi maadaama qoysas badan ay dhib ku qabaan diintooda oo sii lumaysa iyo ubadkooda oo gaalada qaadanaya mahadsanid cabdalla warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in iyagu yihiin dembiilayaal soo abaabula falal dembiyeedyada muxsin xasan ayaa ka waramaya maalintii shalay ahayd iyadoo la jooga mid ka mid ah kalfadhiyada aan dhammaadka lahayn ee had iyo jeer yeeshaan xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka warbaahintuna xaadir tahay ayaa waxaa goobtan laga soo diiwaangeliyey war ka duwan kuwii lagu bartay xildhibaanada ee ay caadeysteen codbaahiyahana ay caanka kaga noqdeen tiro xildhibaanno ah oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa galahooda ka hor sheegtay in ay yihiin dembiilayaal soo abaabula falal guracan iyo in ay iyagu yihiin cidda rasmiga ah ee ka dambaysa falalka dembiyada ah ee dalka ka dhacaya xildhibaanad haweenay ah islamarkaana lagu magacaabo sareedo ayaa xilli ay ka hadlaysay kulan ay iskugu yimaadeen koox xildhibaanno ah kaasi oo sida la sheegay looga doodayay xeer lagu tilmaamay in looga hortegayo dembiyada ayay carabka ku dhufatay xaqiiqadooda rasmiga ah iyo siday u kala qoqobayaan bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed waxay sheegtay in dowladda federaalka ay iyadu taageerto falal dembiyeedyada dadka dembiyada geestana ay difaacdo sidaasi darteed aanay u habbooneen inay ka hadlaan amaba ka doodaan falal dembiyeedyada dalka ka dhacaya marka waxbaad keenaysaan wax macnolena uma jeedo sharcigan waa la diiday wax aan ka hadli karno runta markaan sheego maanta oo dalkeena oo hadda haayo ma laha laakiin annaga dembiyada abaabulan maalin kastaanba abaabulnaayo dembiaan ka hadli karnaa maalin ilaahay keena abaabulnaa dalkaana kulligiis waxaa laga dhigay dembiye abaabula dadka wax soo dilo kow gudaheena oo wax dilo waa lagu taageerayaa oo waa lala rabaayo bannaankaasay taagan yihiin gabdhaa la dilay intaas wadadaa la dilay hadda ilmihiyaa mataqaanaa barakacyaasha ilmahooda bariishadaha lagala wada baxaayaa annaga madaxka noolaan nahay
si kastaba ha ahaatee ma ahan markan kolkii ugu horraysay ee la arko xildhibaanno xaqiiqada la jahraya weliba iyagoo falalkii ay cambaareenayeen faraha kula jira arrintan ayaana ah mid yoolkeedu yahay keliya in ummadda tacaatuf looga raadsado si markaasi looga meelmarsado dana guracan tani ayaana meesha ka sii baxayso waayo ummadda soomaaliyeed ayaa taqriiban kala fahantay xaqiiqada iyo boor isku qarinta warkii aad kala socoteen alfurqaanna waa nagayntaa